إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه وmن تبعهم بإحsان إلى yوم الdين أmا bعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii بلوq الmaraam min أdilaة الأحكاam waxaan ku dhex jirnay kitaab الطahaarة qaas ahaan kitaab الxayd ayaan ku dhex jirnay waxaa ugu dembeeyey xadiidkii asmاa binti cumays cinda abi dawuud oo nabigu yihi salى الlaهu عalيه وasلم markii ay weydiiday nabiga sala allahu calayhi wasalam in waxa weeyaan istixaada ku dhacday uu wuxuu ku yidhi litajlis ha fadhiisato fii mirkanin baaf ha ku fadhiisato fa idaa raad markay aragto sufratan boor markay aragto fowqalma ay biyaha korkoodana ay ku aragto oo midab waxa weeyaan caddaan iyo gaduud isku jira weeye sufrada caddaan iyo guduud isku jira fowqalmaa ay biyaha korkooda markay ku aragto faltaktasil ha qubaysato liduhri duhur iyo walcasri casr guslan qubaysa u qubaysato qubayskaasoo waaxidan keligiisa oo inta duurka dib u dhigto casirkana soo hormarido waxa weeyaan jamac suuriyaha la yidhaahdaa jamac suuri ah xoogaa suurad ahaan ayaa la jamciyey laakiin mid walba waqtigiisaa lagu tukanaa oo duurkana waqtiga ugu dambeeya lagu tukanaa casirkana waqtiga ugu horeeya marka ha u qubaysato quslan waaxidan wa taktasiru ha u qubaysane lilmaqribi maqribka iyo walcishaai cishaha quslan waaxidan hal qubays wa taktasiru way u qubaysane lilfajri fajarkana quslan qubays gooni ah wa tatawada way weyse qaadane fii wa tatawada macnaha ha weyse qaadato wey wa taktasir ha qubaysato lilfajri fajarka ha u qubaysato quslan qubays wa tatawada ha weesaysato fii maa bayna daalika inta u dhaxayda hadday doonto inay tukato ha weesaysato marka xadiidkana ahlucilmi badan ayaa saxiixiyey xaakim uu ka mid yahay dahabi uu ka mid yahay ibnulxasmi uu ka mid yahay ibnu albani uu ka mid yahay iyo qeyrkoodba xadiidka marka wuxuu tusayaa in midabka wax lagu kala sooco oo gabadha hadday mumayizo tahay oo ay midabka kala gara karto inay midabka fiirido maxaa yeelay litajlis fii mirkanin baafa ku fadhiisato faydaan racad hadday aragto sufratan boor wa macnaheeda waxa weeyaan dhiiggii midabha ku kala socdo wey sida xadiidkii ka horreeyey ee faatima binta abi xubaysh ayuu la mid yahay waxa weeyaan nabigu sala allahu calayh wasalam kaasna ay wuxuu ku amray dhiigga midab in la fiiriyo kana midab in la fiiriyo marka taas waxaa laga faa'iidaysanaa in xadiidka sida xadiidka horeba uu tusay midab dhiigga lagu kala sooco oo gabadhu hadday mumayiso tahay caadana hore aysan u lahaa jirin dhiiggana ay kala garanayso labada midab markuu madowga yahay uu culus yahay uu urayo markaas inay salaada iska daydo marka kale uu isbedelona ay waxa weyan iska tukato oo midab lagu kala sooco taasay tusa wuxuu kaloo xadiisku tusayaa qubays inay u qubaysato duurka iyo casirkana hal qubays maqribka iyo ceshahana hal qubays suxigana qubays gooni ah laakiin qubayskaas inuusan waajib ahayn xadiidka soo socda ayaan ka arki doonaa ee xamnata binti jaxsh wa can xamnata binti jaxshi waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa ustaxaadu mid la shuba waxa weeyaan istixaada igu dhici jirtay dhabar furan xaydatan xayd xaydkaasoo kabiiratan weyn oo dhiig xoog u soconaya shadiidatan oo adag fa ataytu nebiya nabigaan u imid sala allahu calayhi wasalam astaftiihi xaalan fadwo weydiinayo nabigaan u imid anoo jawaab weydiinayo taasna waxay ku tusayda gabdhihii saxaabada inay ahaayeen kuwo aan xishoodku ka reebin inay diintooda fahmaan kama reebi jirin masaa'ilka diinigana nabigay weydii jireen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faqaala nabigu wuxuu ihi innamaa wax kale maan hiya arrintaasu ragdatun waa haraati haraatidaasoo mina shaydaani shaydaan xaggiisa ka ahaatay waa haraati shaydaan weeye ee xayd ma ahan fataxayadii isxaylsii sittata ayaamin lix maalmood ow sabcatan ama toddobo lix maalmood ama toddoba maalmood waxaad iska dhigtaa gabarh xayd qabta macnaha sidii gabadha xaydka qabta yeeli jirta yeeloo wixii gabarh xayd qabta ka xaaraan ahaa ka fogo weeye lix maalmood ama toddoba maalmood lixda iyo ma toddobadana ayadu kala dooranme ee waxa weeye xadiidkan wuxuu u yaallaa waa gabaraan caado horay u lahaa jirin caado hore ma lahaa jirin oo ay taqaan oo laba maaday mid tahay inaysanba caadaba lahaa jirin oo markii koowaad oo dhiiggu bilaabayeyba waxa weyan xaydkii markuu bilaabayba dhiiggan iska socdaa yimid oo xanuunka ah marka caado hore maba lahayn amase caado hore way laheedo way halmaanta marka waa isku mid labadaasu aan leenna labadaasa isku mid a mar hadda caado hore oo ay xasuusataa aysan jirin hadda waxaa la rabay dhiigga inay midab ku kala socdo mana kala sooci karto mana awooddo inay kala socdo khalaas markaasoo kaleeto weeye gabadha xadiiskan u yaallo waxaa la leeyahay magaalada aad degan tahay sida gabdhaha ku nool khaalibkooda uu yahay sidaas u dhaqan marka magaaladaas ay degan tahay gabdhaha jooga ee ay isku da-da yihiin waxa weeye ay khaasatan kuwa qaraabada ah oo kaleeto u badan kuwaasay fiirineen hadday u badan yihiin lix maalmood in xaydku hayo maalinkii dhiiggu bilaabay ka tirinee lixlixay ka dhiganeen lixdaasayna ku wadaneen maalinkaasay bil walba hadday bisha kowdeeda u ahaa duu bisha dhexdeeda ahaa duu bisha aakhirkeeda ahaa maalinkii dhiigga ugu horreey ku dhacay ayay kow kaleba bil walba ayadoo ku xisaab qaadanaydo siday gabdho u bateen hadday lix bateen lixdaasay ku soconayn hadday toddoba u bateena toddobaday ku soconay marka toddobada iyo lixda waxaa kala saaraya sidii gabdhaha marka ku hareeraysano ay u bataan fataxayadii isxaydsi sittata ayaami lix maalmood aw sabcatan ama toddobo uma iqtasilii qubayso kadibna qubayso waa markii xaydkiiya dhammaaday markay lixdaasu dhammaato ama toddobadu waa waqtiga xaydku dhammaada laga dhigaa qubayskaas waa waajib fa ida stanqati markaad daahir noqoto fasalli tuko arbacatan wacishriina afar iyo labaatan ow alaatan wacishriin ama saddex iyo labaatan hadday gabdhihii inta fiiriday ay u bateen lix maalmood waxa weye lix ayay iska dhigay gabar xayl qabta afar iyo labaatana bishiisii soo haree afar iyo labaatankaas ayay gabar daahira u xisaabtamay sideedii oo ay salaadii tukeeho soomeeho mucaamilaadkii gabadha daahirka u banaanaa ayaa u banaanaa iyo cibaadaadkii haddii waxa weeyaan ay toddoba ka dhigtay oo gabdhuhu siday u badan yihiin ay toddoba noqdeenna beledka ay ku nooshaa iyo gabdhaha kuda-da iyo kuwa qaraabada iyo markay aada u tiriday waxa weeye toddoba hadday gabar xayl qabta iska dhigtay saddex iyo labaatana bishii soo haraysa saddex iyo labaatankaas ayay gabar daahira sideedii u dhaqmeen wa suumi soom wa salli tuko labiya afar iyo labaatanka ama saddex iyo labaatanka soom tuko faina dalika kaasaa yujziuka kaa gudaya kaas wuxuu kaa gudayaa cibaadaadkii lagaa rabay mar haddii aysan gabadhii caadana lahayn tamyiisna aysan lahayn aysan wax kala sooci karin wa kadalika sidaas fafcali samee kamaa taxiidu nisaau sida dumarku u xayraan fiiri meesha nabigu uawilay nabigu wuxuu u xawilay sida dumarku u xayraan inay saas yeesho dumarku sida ay u xaydaan sidaas yeeluy wakadalika sidaas fafcali samee kamaa taxiidu sida ay u xaydhaan annisaau dumarka fain qawiiti haddaad xoog u yeelato calaa an tuakhirii inaad dib u dhigto adduhra duhurka wa tucajilii aada dedejido alcasra casirka uma taqtasilii aada qubaysato xiina tadhuriina markaad daahir noqoto oo wa tusalliina duhra duhurka aad tukato iyo walcasra casirka jamiican xaalay dhan yihiin uma tu'akhiriina aad dib u dhigto almaqriba maqribka wa tucajiliina aada dedejido alcishaaa cishaha uma taqtasiliina aada u qubaysato wa tajmaciina aada jamcido bayna salaateyn labada salaadood fafcali saas samee wa taqtasiliina waad u qubaysanee maca subxi subxiga la jirkiisana wa tusalliina waa tukane qaala nabigu wuxuu yidhi wahuwa midkan dambe ana acjabu lamrayni labada arrimood ila cajab badan ilaya agtayda nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu yidhi sidaas dumarku u badan yihiin samee wuxuu ku yidhi haddaad awood u leedahay fain qawiiti taas waxay tusayda inaysan waajib ahayn xadiidkii hore ee waxa weeyaan asmaa bintu cumays xadiidkii asmaa bintu cumays qubayskii lagu camray inuusan waajib ahayn kanaa kutusaa fiiri fa in qawiiti haddaad xoog u yeelato waa wax iyada ku xihan hadaad is awooddo ay kuu fududahay hadday aada awooddo oo ay kuu fududahay wey inaad dib u dhigto duhurka oo waktiga ugu dambeeya aada gaarsiido casirkana aad waktiga ugu horreeya ka tukato oo markaasta hal mara qubaysato duurkii tukato duurka waktigiisu waaba dhammaan markaad tukato aada casirkii ku darto maqribkana inta waxaad dib u dhigto oo u qubaysato maqribka tukato markaad ka baxdo ceshii waaba gala ceshe aad tukato subxigana goonigu tukato saas yeel wahuwa acjabu amrayn ilaya labada arrimoodna saasa aniga ila sii fiican marka hadda laba arrimood laba arrimood hadda xadiidkan maba lagu soo sheegin hal arrinaa lagu soo sheegay aawa arrintii kale ilaa hal arrina a xadiidkan hadda lagu sheegay abu dawuud wuxuu leeyahay riwaayadaha gabal ayay ku soo aroortay inuu nabigu yidhi sal اlahu alayه wasalam in qawiita haddaad awoodo faktasilii likulli salaatin wailaa fajmaciin haddaad awoodo salaad kasta u qubayso markaasuu yidhi haddaadan awoodin marka jamci oo sidaan yee marka labada arrimood arrinta hore waa mid walba inay u qubaysato arrinta dambena waa midaan aan labadii salaadoodba qubays inay ku jamcido ka arrinta hore xadiiskan laguma soo sheegin laakiin abu dawud wuxuu leey riwaayado kala lagu sheegay oo waxa weeye in salaad walba ay u qubaysato arrinta hore salaad walba inay uqubaysato marka waa nucaas wa huwa acjab amrayn ilaya waay waa sidaasaan aniga jecela inaysan waajib ahayn ay tusin rawaahu xadiidka alkhamsatu shantiya wariyeen ila nasaa-iya nasaa-i maahane wa xasanahu tirmidiyu tirmidina xasanu ka dhigay wa xasanahu bukhaariyu bukhaarina xasanu ka dhigo waxaa ka soo naqliyey alimaamu tirmidi ayaa ka soo naqliyo yidhi waan weydiiyey markaasuu idu yidhi waa xasan xadiidka inta weydiiyey uu idhu yidhi waa xasan axmed ibnu xambalna waan weydiiyo waa xadiid xasan oo saxiixuu idu yidhi markaa xadiidka ahlucilmiyaa sugay gobol ka mid a tirmidi waa saxiix helay bukhaarina xasanuu ka dhigay bukhaarina sidaasuu kasoo kasoo nalay ka soo raray imaamu tirmidi wakadalika axmed ibnu xambalna inuu saxiixiyuu ka soo raray وعن cاشhaةa رaضي الله عنها cاشha waxaa laga wariyay أنa أma xabiiba أma xabiiba binti jaxshin أma xabiiba binti jaxshin أna أma xabiibata binta jaxshin shakad waxay u sheegatay ilىa rasuulilahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه waسلaم adama dhiig iska socda kaasay uga cabatay nabiga salى الlahu عalيه wasalam waxay tihi waxay haye xanuuno dhiigaa iska soconaya faqaala wuxuu ku yidhi nabiga salى الlahu عalيه wasalam umkuhii joog qadra maa shay qadarkiis kaanad ay aheed taxbisuka mid ku xabista xaydatuka xaylkaaga uma اqtasilii kadibna qubayso fa kaanad gabadhaasaa waxay ahayd taqtasilu mid u qubaysata kula salaatin salaad kasta rawaahu muslimaa wariyey sifadii ugu horeyday oo ah midab in wax lagu kala saaro waxaan ka soo qaadanay xadiidkii caaisha ay wariday faatima bint abi xubaysh uu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ina dama alxaydi damun aswadu yucraf in midab wax lagu kala saaro xadiidka asmaa binti cumaysna la midu ahaa asmaa binti cumays xadiidkeediina la midu ahaa xadiidkii xamna binti jaxsh xamna binti jaxshin xadiidkeedii waxaan ka soo qaadanay gabadha caadada siday dumarku sameeyaan inay yeesho waxaana nidhi waa gabadha mutaxayirada ah ee aan caadana lahayn oon caado garayn sidaasoo kale mumayizana aan ahayn waxaa soo haray gabadhii caado lahaa jirto caadadeediina taqaan xadiidkeedi waa kanaa waa midkan caa-isha ay wariday ee nabiga sala allahu calayh wasalam uu ku u jawaabay umma xabiiba binti jaxsh umma xabiiba binti jaxsh tan ay weeyaan marka saddexda xaalo saddexdaas xadiid ayaa kala saaraya oo mid walba meel gooniya saaraya mid walba meel gooniya kaas ayaa saaraya wa can caaishata radia allahu canha ana uma xabiiba binta jaxshin shakad way uga dacwootay ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam adama dhiigga fa qaala nabig wuxuu ku yidhi umkuhii joogo salaada ka joog qadra maa shay qadarkiis kaanad ay ahayd taxbisuka mid ku xabista xaydatuka xaylkaaga xaylkaaga muddadii uu kaa celi jiray cibaadada ood horay markaad caafimaadka qabtay intii oo kale ka joog marka caadadaadii hore ku soco wey caadadaadii hore ku soco wey uma اqtasilii qubayso markii xaydku dhammaadana waajib weeye inuu qubaysata gabadhu fa kaanat waxay ahayd uma xabiiba taqtasilu mid qubaysata kula salaatin salaad kasta rawaahu mslima weli salaad kasta way u qubaysan jirta marka laakiin salaad kasta u qubayso nabigu ma dhihi sida a'imo badan ay tasriixiyeen sida uu ka mid yahay aimadaas layth ibnu sacad oo uu ka mid yahay sufyaan ibnu cuyayna oo uu ka mid yahay imaamu shaafici ma amrin nabigu salaad walba inay qubaysato ma amrin laakiin ayada ayaa min cindi nafsiha iska dooratay sidaas sidaas ayadaa samayn jirta rawahu muslim aa wariyey wa fii riwaayati lilbukhaari riwaayadda bukhaari waxaa ku sugneed watawada-i u weyse qaado likulli salaatin salaad kasta salaad kasta u weyse qaado riwaayaddaasna horaan ku soo marnay nawaaqidulwudu dhexdeedaan ku soo marnay nawaaqidulwudu markaan ka hadlaynay ayaan soo marnay waxa weeyaan tawada-i likulli salaa waa soo marnay inaysan waxa weeyaan lafdigaas marfuuc ahaan uusan haabit u ahayn una sugnayn inuusan aab waxa weeyaan marfuuc ahaan nabiga in loo kor yeelo inaysan sugnayn waa nagii soo marnay aimo badanaana sidaas caddeeyeen aimo badan ayaana sidaas caddeeyeen marka siyaadadaas ma sugna oo ah salaad walba u weyse qaado hadday ka burto way weysaysaneen haddaysan ka burinna khalaas dee qofan weyse ka burinay la mid tahay dii dhig yimaadna de weysadu waa bure dii dhig yimaad weysadu waa ka bure marka haddii intiis ay markay weyse qaadatay kadib uu dhiig yimaado weysadu waa burta hadduusan imaanna ma ka burayso marka siyaadadaasna inaysan sugnaan hor soo sheegay wa hiya siyaadadaanu liabi daawuud ay u sugnaatay iyo waqayri min wejin aakhar abi daawuudna wej kale ayuu u wariyey ayuu u wariyey oo wuxuu wariyey faatima binta abi qubaysh xadiidkeeda ayuu ku wariyey uma qtasilii likulli salaatin wa salli salaad kasta u qubayso wejka kale waa saas salaad kasta u qubaysa waana daciif horaan usoo sheegna iyadana oo waxaa ku jirta cancanada xabiib ibnu abi haabit oo kaiiru tadliis ahaa kaas waxaa kaloo ku jira curwa oo laysku khilaafay waanagii soo sheegnay curwahaas hadduu yahay curwat ibnu zubayr inqiaaca sanadka ku jiro xabiib ibnu abi haabit waxba kama maqlin hadduu yahay curwat ibnu zubayr haddii uu yahay dee curwati almusanina waaba majhuulba waa daciif isagana marka nabigu salaad walba inay u qubaysato ma amrin sida sawaabka sa inay u weyse qaadatana ma amrin ma usan amrin ma usan amrin marka waxa weeyaan mar alla marka xaydka ay ka qubaysato waajib ay ku tahay markaasay qubaysane kadib waa weyse qaadane markay weyse qaadato markii weysadu ay ka burtana waa iska weyse qaadane waxay kaloo samayn kartaa salaad walba inay uqubaysato waa sunna salaad walba waa sida feecan sida umu xabiiba samayn jirta inay inta labadii salaadoodba jamcido oo duhurka iyo casirka maqribka iyo cishahana jamcido jamc suuriya jamc xaqiiqiya maahane na waxa weeye waa sunna waa sunna laakiin waajib kuma aha salaad walba inay uqubaysato gabadhaas xanuunsan ee dhiigu iska soconayo gabadhaas xanuunsane dhiigu iska soconayo xadiidkan ahlucilmiga xukun kale ay ka qaataan oo waa maxay xaydka muddada ugu yar oo uu socdo iyo muddada ugu badan oo uu socdo wax daliil ah oo xadeeyey ma jiro xad go-an oo laleeyahay kama yaraa karo kamana badan karo ma jiro wax daliilana ma laha oo nabiga sala allahu calayh wasalam ka sugan lama hayo oo uu leeyahay xayd intaasa ugu yar intaasuu soco karaahoo ugu yar intaasana ugu badan ee ka badan ma soco karo lagama hayo mar haddaan laga haynin xukunku wuxuu ku xidhan yahay markii la arko duhriguna wuxuu ku xidhan yahay markii duhri la arko meesha laga qaatana waxay tahay nabiga wuxuu yidhi umkusi qatra maa kaana taxbisuka xaydowta intii un xaydku uu salaada kaa celi jiray intii oo kale haddana iska joog qadarkii un xaydku kai jiray caadadeedii u celiyey laakiin cad xad go-an oo yidhi intaas ka badan maya xayd ma soco karo ma uusan dhihin marka xaydka muddo yar ma jirto oo laleeya intaas a ugu yaroo sharcigaa caddeeyayo intaas xayl ka yaru ma jiro mana jiro muddo laleeyahay muddadaas ka badan ma soco karo marka waa noocaas un caadada unbaa loo fiirina caadadaa loo fiirina wacan umi cadiya umu cadiya waxaa laga wahaa radia allahu canha qaalad umu cadiya waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacudu kuwa aan ku tirin alkutrata calowga iyo wa sufrata boorka bacda duhri daahir noqoshada ka gadaal shay-an waxba kuma aanaan tiri jirin rawaahu lbukhaariy bukhaariyaa wariyey wa abu daawuudana waa wariyey walafdu lafdigaanuna lahu abu daawuuduba u sugnaaday umu cadiya magaceeda waxaa la dhahaa musayba musayba bint alxaarif alansaariya macruuf isimkeeda iyo kunyadeedaba waa ku tahay axaadiis dhowr ahay nabiga ka waridaa toddoba dullaana nabiga waa kala qayb gasha salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxay ka mid ahayd gabdhihii mayri jiray dumarka dhinta dumarka dhinta waktigii nabiga gabdhihii mayri jiray ka mid aheed gabadhii nabiga iyadaaba mayrto zaynaba aheed sidaas darteeda axkaam badan oo meydka mayridiisa ku saabsan ayadaa laga qaatay xadiidkay wariday abd ibn cabdilbari wuxuu yihi xadiidka ay umu cadiya wariday asal asagaa u ah fii qosli lmeyit meydka mayridiisa xadiidka umu cadiyaaba oo asal u ah asal ayadaa u ah marka umu cadiya waxay tidhi kunnaa waxaan ahayn laa nacudu kuwaan ku tirin oon waxba ka soo qaadin alkutrata calowga kudrada waxa weeye waa midabka dhiigga oo xoogaa madoobu ku jiro madow iyo waxa weyan gaduud xoogaa waa biyo biyo camalna waad moodo kaasoo kale waxba kamaanaan soo qaadi jirin wey sufradana waxa weeyaan gaduud iyo caddaan isku jiro sufradan waa saas marka waxay ula jeedaa dhiig mar hadduu ka tago gaduudkii biyo cadna ma noqon xoogaa biyo wasaqaysanu noqon markaas waa la fiirina duhriga kadib hadduu yahay waxba qiimaa male qof gabar daahiraa laga soo qaada hadduu duhriga ka hor yahayna xaydku ka mid yahy labadaasoo loo kala qaada maalan dhiigga bilowgiisa hore haddii la arko sufrada ama kudrada waa xayd isagaaba soo bilowdayba xayd wey gabadhaas xayd ay qabtaa laleeya inta dhiiggu socdo dhexdeeda marmar haddii la arkana waa xaydaa laleeya mar alla marka la yaqiiniyo gabadhu inay daahir noqoto oo ay qubaysato kadib haddii la arko biyo wasaqahoo dhiig yar ku jiro waxba xayd maahantaa waxba laga soo qaadin ma laakiin marka hore waa in la sugaa inay gabadhan daahir noqoto waxa kala saarana waxay tahay xaydka awalkiisa iyo dhexdiisa wixii la arka waa xayd maalinka ay daahir noqoto oy ka qubaysato kadib wixii la arkaana waxba laga soo qaadima gabadha waa iska daahir mar haddaysan wixii dhiigba ahayn ee ay yihiin kutre ama sufra dhiig ma ahan waa biyo oo xoogaa gaduud iyo madow iskula jiro oo wasaq wasaq amase waxa weya boorboor laakiin marka horaa la rabaa in la xaqiijiyo oon la degdegin marka horaa la rabaa in la xaqiijiyo oo duhriga aan laga degdegin sababtoo duhriga calaamado lagu gartuu leeyahy iska orod maa laba shayaa lagu gartaa riximka marka dhiiggu dhammaado biyo cadu soo tufa biyahaas cad in la arko khalaas waa shayga ugu caddaan badan oo caddaynaya in xaydkii dhammaaday waa shayga ugu caddaan badan oo tusaya in waxa weeyaan xaydkii uu dhammaaday caaisha bint abibakar sidiiq radia allaahu canha gabdhaha waxa weeyaan suuf ay inta maxalka mariyaan ay usoo diri jireen ay dhihi jireen bal fiiri in xaydkii naga go-ay in kale markaase waxay ku dhihi jirtay laa tacjalna war hadegdeginina xataa tarayna alqasata albaydaa ilaa aada aragteen biyaha cad ha degdeginina had u degdegina iska jooga habeenkii xataa markay fiiriyaan waay dhihi jireen habeen miyaa loo jeeda sufrada inay jirtaa dhici kartee suga suga hadba waa usoo dirayaan ta suuf cad marayaan ilaa suufku midabku aada uga muuqana ay leeyihiin halkaasaan maraynaahe marka daahir ma la gaarin markaasay leedahay laa tacjalna hadegdeginina xataa tarayna alqasata albaydaa alqasa waxa weeyaan waa biyo cad oo riximku soo tufayo marka waxa weeyaan ay daahir noqdo oo dhiigu dhammaado haddii marka biyahaas cad la hubsado wixii ka dambeeyaoo borboor iyo calowcalow iyo wasaqa waxba kasoo qaad male waa daahir gabadha taas waa mid sifada labaad oo lagu xaqiijiyaa duhriga waxay tahay in makaankii qallalo nag noqdo oo suuf inta la mariyo wax qoyaanaba la waayo ayadana waa lagu xaqiijiyaa in dhiiggii dhammaaday laakiin tan horaa sii caddaan badan maxaa yeele mar inta horaa waxay qalalo in dhiig soo daataa waa dhici karta laakiin mar hadday biyahan cad yimaadaan kadib ma dhici karto in dhiig dambe yimaado haddaan xanuun jirin marka labadaa sifo unbaa lagu gartaa dhiiggu inuu go-ay labadaa sifo qallayl iyo waxa weeyaan biyo cad marka marka la hubsado dhiiggii inuu go-ay kadib hadday sufrada iyo kudhadu timaado waa daahir gabadha waxba laga soo qaadi maa ilaa duhriga la hubsana wixii ka horeeyana xaydkay ka mid yihin xaydka ayuu ka mid yihiin sufrada iyo kudrada marka sidaas ayaa loo kala qaadaa oo labadaas ayaa laga dhiga labadaasa laga dhiga bacda duhri inay taarada shay-an waxba kama aanan soo qaad jirin rawaahu abu daawuud abuda rawaahu waxaa wariya xadiidka albuhaari wa abu daawuuda wa lafdu lahu lafdigana abu daawuud ayaa wariyey وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود يهود كانوا وحي أهايين إذا حاضت المرأة قبضة مرك أي حيشو لم يؤكلوها وحلم عوني جرين اسكفوا بي جرين وحبل لم عوني جرين قرق يكون جرتين سوما قلي جرين فقال النبي النبي وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا سمية كل شيء وحكا استبا إلا النكاح وقال موشدا ما هنه ننكيد إنه وقال موضا ما هنه انت كلوين حلال taasaa xaaraan ah sidaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wa can caaishata waxaa laga wariye radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'murunii mid ii amra fa adtasiru markaasaan gogorad xidhan jiray fa yubaashirunii markaasuu nabiga jirhkeennu istaaba jiray fa yubaashirunii waa ila mubaashirooji macnaha jirhkeennaa istaaba jiray oo waxa weeyaan waa la waa ag seexanaa waa la fadhiisanaa waxbuu la cunaa walxaal ana aniga xaa-idan aan xayl qabo anoo xayl qaba ayaa jirkeenu istaaba jira xadiidka hore oo anas ibnu maalik lafdigiisu wuxuu ahaa muslin yahuudda gabadha marka ay caadada ku ay hesho wax lama cuni jirin gurigay ku jirtana sooma geli jirin markaasay saxaabada nebigu weydiiyeen sala allahu calayh wasalam arrintaas oo yidhaahdeen ka warran arrintaas markaasuu ilaahay soo dejiyey wayasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaaa fi lmaxiid wayasaluunaka nabigo waxay ku weydiinayaan can ilmaxiidi xaydkay ku weydiinayaan ka waran qul waxaa tiraa nabiga suubano huwa xaydku adan waa dhib factazilu nnisaaa dumarka ka fogaada fi lmaxiidi waqtiga ay xaydka qabaan makaanka ay xaydka ka qabaan maxiidka darfu makaan iyo darfuzamaan ba waa loo macnayna marka darfuzamaan loo macnayo waxa weeye filmaxiidi waqtiga ay xaylka qabaan ka fogaada ha u galmoonina darfu makaanna waa loo macnayna filmaxiidi makaanka ay xaylka ka qabaan oo dhiigu ka socdo makaankaas way meesha ka fogaada lain leeyaho idinka xaaraanta makaankaas bisa idinka xaaraan sidaas weeye aayaddaasaa soo degtay yahuudi waa maqleen markay maqleen yahuudi na marka aayadda markay soo degtay nabigaa u fasiray aayadda weliba saxaabada markaasaa nabigu yidhi ismacuu sameeya kulla shayin wax kastaba ila nikaaxa galmoosho maahane keliya waxaa idinka xaraana inaad isku galmootaan wax kale oo ninka zawjadiisa ka xaaraana ma jiro ilaa galmoosho maahane markaa xaylka qabto taasaa xaaraanka ah taasaa xaaraanka ah taasu waa kabiira min kabaa'ir dunuub alimaam nawowi raximah اllah markuu muslimka xadiiska sharxayey wuxuu yidhi qofka hadduu gabadhiyo xayl qabta xalaashado yidhah war waa ii banaanto waa dumarkeygiyo waa ii xalaal kaafir bilahi alcadiim wey gaal buy islaamka waa ka baxa qofkaas maxaa yeelay wuxuu xalaashaday wax ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigaba lagu xarimay ijmaacna ay tahay marka shay macluum min addiini bidaruura inuu xaaraam yahay ayuu xalaashaday marka muslimaan qofkaas islaamka waa ka baxa haddii uusan marka xalaashan hadduusanba ogeyn gabadhi inay xayd qabto ama uu halmaamay dembi ka soo gaarima laakiin hadduu og yahay uu xasuusan yahay cid ku qasabtayna aysan jirin uuna sidaas ku dhaco isagoon xalaashan wuxuu ku dhacay dembi kabiira min kabaa'ir dunuub ka mid a dunuubta kuwa ugu waaweyn mid ka mid a taasuu ku dhacay waa dembi weyn qof ku dhacay wey marka galmooshada unbaa ka xaaraan galmooshada ayaa ka xaaraan yahuudi waa maqashay arrintaas marka yahuudiyaa maqashay in nabigu sidaas yidhi sala allahu calay wasalam markaase waxay yidhaahdeen ninkaanu mar raba yidhaahdeen inuu ka tago arrinteeda wax ka mid ah ilaa inuu nagu khilaafo maahan ninkan waa nin la yaab lahayd maxamed wax kasta oo dhaqankeenna ka mid a inuu nagu khilaafuu rabo saasay yidhahdeen wax kasta oo dhaqankeenna waana sidaas weeye wax kasta oo yahuudi ku sugan tahay nabigu waa khilaafi jire maalinta bisha muxaram ay tobanka tahay waa soomi jireen nabigu hala soomuy markaasaa la yahuuddaa soonta markaasuu yidhi maalin ka horey waa inaan ku darno laba maalmood aan soonno ayaguna maalin ha soomin waa si walba waa in loo khilaafo kufaarta waa in loo khilaafo marka xadiidkaa sidaasuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka ka dambeeya xadiid caaisha wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu alay wasalam yamurunii mid amra nabiga way amri jiray wuxuu dhihi jiray mara dhexda ku xidho faataziru markaasaan dhexda ku xidhan jiray googora fa yubaashirunii waa ila mubaasharoo jiray walxaal ana aniga xaaidon aan xayl qabo muttafaqun caleyh mubaasharada loolama jeedo galmoosho waxaa loola jeedaa jirkeennaa istaaba jiray wey jirkeenna ayaa istaaba jiray oo waxa wey xataa mararka gabal dharka dharka nabiga dhiigga xaydka ku daada jira jirkoodu inta istaabtaan soo ma jeedin marka culamada muslimiintu ijmaac waxay ku yihiin gabadha xaylka qabta farjigeeda inuu ninku uga galmooda waa xaaraan ibnu mundira ijmaaca soo naqliyey awsadka ibnulxasmiyaa soo naqliyey muxallaha muxallaha mara waxaan rabaa maraatibulijmaac maraatibulijmaca kusoo naqliyey ibnu qudaama ijmaaca soo naqliyey muqniga nawowiya ijmaaca soo naqliyey majmuuca sheekhulislaam ibnu taymiya soo naqliyey fataawaha iyo mufasiriin fara badan iyo mufasiriin fara badan waana kabiira min kabaa'ir dunuub sida aan hore u sheegnay imaam nawowi uu waxa weeyaan ka soo naqliyey imaam shaafici waxaa u bannaan sida xadiidka caa-ishaba uu caddaynayo in waxa weeyaan gabadhii xaydka qabtay iyo ninkeedii jirkoodii istaabto biduuni jinaac bal intaan jinaac ahayn waxa weeye wuu istaabo karaa waana ku istimtaaci karaa maa fawqa surati wa duuna rukba wixii jilbahana ka hooseeya xuduntana ka koreeya wuu ku istimtaaci karaa waana ijmaac ibnu qudaama ayaa ijmaacaas ku soo naqliyey muqniga nawowina wuxuu ku soo naqliyey ijmaacaas majmuuca waxaa soo haray inta u dhaxayda xudunta iyo labada jilib xudunta iyo labada jilib inta u dhaxayda sida feecan waa inuu ka fogaado laakiin waa u bannaanta ilaa u galmoosho maahane wixii aan ahayn makaanka dhiiggu ka yimid iyo makaankii awalba xaaraanta ka ahaayoo duburka ahaa kaas weligiisu xaaraan ka ahaa kaas weligiisba xaaraanu ka ahaa iyo makaanka dhiiggu ka socdo labadaas makaan intaan ahayn a xalaal u ah alaal u ah oo waxaa tusaya isnacuu kulla shayin ila nikaax taasaa tusaya sida feecanna waa inuu labada jilib iyo xudunta inta u dhaxayda ka fogaado inay feecan tahayna xadiidkan caaishaa tusaya oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam uu nabigu amri jiray inay mara soo xidhato sababtoo ah hadduu intaas gudbo oo maradaas uu gudbo hadhow naftiisa inuu hana waayo oo xaaraan ku dhaco kabiira min kabaa'iri dunuub ayaa dhici karta oo aakhiradiisii ay ku kasaarto halkaas aakhiradiisii ay halkaas ku kasaarto adduunkana dhibaato badan oo khatarahu leeyi dhibaatooyin aada u fara badan oo dhici karto xataa waxa weyn dhiigbax gabadhaas inuu ku dhaco oo khatar ah oy dhici karto cudurro khatar ah inay ku dhacaan gabadhaas ilmogeleenkeeda iyo riximkeedii iyo qayrkeedba oo dhaqaatiirtu ay aad waxa weyn u caddeeyeen cudurro khatara inay meeshaas ka qaado gabadhaas na waa ay dhici kartaa way dhici karta marka wixii ilaahay xarimay qofku inuu ka fogaado wey waxa banaanna waad garatay waxa sida sii fiicanna waad garatay wa can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas ayaa laga wariyey radi allahu canhuma can inabiy nabiguu ka wariyey sala allahu calayh wasalam fi ladii ninka ya-ti u imaanaya imra'atahu zawjadiisa walxaal hiya xaa-idun ay xayl qabto ka waran ninkii u yimaada sawjadiisii ayadoo xayd qabta qaala nabigu wuxuu yidhi yatasadaqu wuxuu sadaqaysanaa bidinaarin hal dinaar hal dinaar waa afar garaam iyo rubuc dahaba wey afar garaam iyo rubuc dahaba ayaa kafaaro ah oo laga rabaa inuu ku kafaaro guto ow amase nisfi dinaarin ama dinaar barkiis ama dinaar barkiis laba garaam iyo rubuc iyo la kala baray rawaahu hamsatu shantiya wariyeen wasaxaxu alxaakim wabnu qadaanad saxiix yeeleen warajaxa kayruhuma qayrkoodna wuxuu raajix ka dhigay waqfahu xadiidka inuu mawquuf yahay xadiidku inuu mawquuf yahay xadiidkan a'imo badana saxiixiyeen xaakima ka mid a ibnu qadaana ka mid a ibnu daqiiqulciid ah ka mid ah oo ilmaamka ku saxiixiyey ibnu xajara ka mid ah talkhiisulxabiirka ayuu ku saxiixiyey ibnu taymiya ayaa ka mid ah oo ku saxiixiyey sharxulcumdaha ibnulqayim ayaa ka mid ah oo tahdiibu muqhtasari sunanka ku saxiixiyey axmed shaakir ayaa ka mid ah oo jaamici tirmidiga ku saxiixiyey albani ayaa ka mid ah oo irwaa lqaliilka ku saxiixiyey sheekh naasirudiin waxaa ka mid ah sheekh cabdilcasiis ibnu baas iyo qeyrkood aymo badanaa saxiixiyeen xadiidkan wuxuu faa'iideynaa marka qofkii ku dhaca dembigaas kabiirada ah kafaarada laga rabo horta marka koowaad waajib waxaa toobadkeen wax la yidhahdo waa qof kabiire ku dhacay hadduu xalaashadana muslimba maahan waa gaala waa inuu islaamaan hadduusan xalaashanoo isagoo og inay xaaraam k ka tahay uu ku dhacayna waxaa laga rabaa toobadkeen iyo kafaara gud marka hore waa toobadkeen marka labaadna kafaara laga rabaa kafaaradaas waa afar garaam iyo rubac dahaba amase nisfu dinaar oo laba garaam iyo rubci barkiis ah marka ma miduu rabuu bixina hadduu rabana afar garaamu bixina hadduu rabana laba garaamu bixina miya maya cabdullahi ibni cabaasaa fasiray abu daawuudka siduu wariyey cabdullahi ibni cabaas wuxuu yidhi fa in asaabahaa fii fawri dam tasadaqa bidinaar waktiga dhiigu xoogga u socday hadduu asiibay afar garaam iyo rubuc dahabaa laga rabaa dinaaraa laga rabaa wain kaana fii aakhirihi marka dhiigu go-i ribayo aakhirka hadday tahayna nisfu dinaara laga rabo marka waktigaa la fiirina waktigii dhiigu xoog u socday hadduu ahayo hore waa afar garam iyo rubuc dahaba oo kafaara guda iyo toobadkeena laga rabo hadduu markii dambe ahaana waxa weyan oo dhiigga aakhirkiisaana nisfu dinaara laga rabaa toobadkeenkuna mar kasta waa waajib wey mar kasta toobadkeenkuna waa waajib waa waajib وعن أبي سعيد الخdري وعن أبي سعيد وa لg wr رضي الله عنه قال أبي سعيد وuu yihi قاaل رsuل الله رasuلka إلh وuu yihi صلى الله عليه وسلم ألyس ariنku miyuusan ahayn إdaa xاadad markay xaysho gabadha lm tusلi midan تukan وalam tsم aana soomin متفق عaليهi في xadيiثi baaري mسلم isku waay adيia iskula waafqeen xadiidka wuxuu lahaa sbب nabiga sala allahu calayh wasalam salaad ciidi ayuu tujiyey markaasuu dumarka u yimid markaasuu nebigu ku yidhi yaa macshara annisaa tasadaqna fa inii ra'aytukunna akara ahli nnaar dumarow sadaqaysta wax waxaan anigaynin arkay inaad tihiin ahlu naarka kuwa ugu badani markaasay yidhahdeen waa bima yaa rasuula allah rasuulka allow maxay ku dhacday inaan naarta u badanno markaasuu nebigu yidhi tugsirna lacna nacladaad badida taas waxaad dareemaydaa dadka lacnada badan inay yihiin dadka naarta u badan lacnada ayaad badidaan bal qaaraad caruurtooda inay lacnadaan dhici karta siday ugu celcelinayaan lacnada ka lacnadu waa arrin aad u khatar ah oo naarta lagu galo wa takfurna alcashiira raggiinana waa ka abaalka dhacdaan raggiinana waad ka abaalka dhacdaan oo wanaagga uu idiin sameeyey ugama shukridaan markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiinin adhaba lilubi rajuli xaazimi min ixdaakuma weligay maanan arag kuwa caqligoodu naaqis yahay iyo diintooda haddana ka qaalib noqonaya ninka caqligiisa go-aanka adag nin go-aan adag ka qaalib noqon kara waa dumarka un markaasay ku yidhaahdeen wamaa nuqsaanu diinina wa caqlina diintayada nuqsaantu halkay kaga jirtaa caqligaasi halkay kauga jirtaa markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam alaysa shahaadat lmara miyaysan ahayn qofka dumarkaa markhaatigiisa milu nisfi shahaadati rajul ninka markhaatigiisa barkiisao ma ah nacam weeyo sidaasay yidhahdeen qulna balaa haaha yidhahdeen rasuulka allow ma murmin ilaa waa aayad qur-aani fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamraataani laba nin aa markhaati loo rabaa hadii la waayo waxa weeyaan waa hal nin iyo laba dumara saas alla yidhi saasuu alla yidhi markaasay yidhahdeen haa rasuulka allow taas waan garanay markaasuu yidhi fadaa wuxuu yidhi taas waa garanay yidhahdeen waa markhaati inuu saas yahay fadalika min nuqsaani caqliha taas waa caqliga nuqsaantiisa oo nisyaankooda badan dumarka marka tii kale diintana wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahayn arrinku idaa xaadad markay xaysho gabadha lam tusalli midaan tukan walam tasum aanna soomin qulna markaas yidhahdeen bala ha sidaas waata qaala nabig wuxuu yihi fadaliki min min nuqsaani diiniha diinta nuqsaanteeduna waa middaas marka gabadha marka ay caadada qabto soonna ma soomayso salaadna ma tukanayso soonna ma soomayso salaadna ma tukanayso hadday tukato kama ansaxaydo hadday weliba tukatana xaaraamay ku dhacdo maxayl maba ka ansaxaydo umana banaano waa xaaraam inay salaad gashaa waa xaaraanayba ka tahy iska daa inay ka ansaxdeen xaaraanay ka tahy ilaa dahaaradu shardiga salaada u tahay inay soontaana xaaraanay ka tahay hadday soontana kama ansaxaydo waana ijmac labada masalada waana ijmac laakiin waxa weeyaan hadhow markay daahir noqoto salaadii ka tagtay soo qallayne laakiin soonkii waa soo qallayne soonkii waa ay soo qallayne waxaana u daliila inay soo qallaynayda xadiiska bukhaari iyo muslim mucaada alcadawiya gabar la dhihi jiray ayaa weydiiday caa-isha waxay ku tidhi maa baalu lxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaa waa maxay arrinta gabadha xaylka qabta soonkii way soo qallayneen waqtiga xaydka ka tegey salaadiina soo qallaymeen markaasay ku tidhi axaruuriyatun anti ma khawaarijata khawaarijtaa lagu yaqaanaa inay waxa weyn ka keenaan dood adilada sharciga ah markaasay tihi lastu bixaruuriyatin ma ihi walaakinii as'alu maya cilmi doon aan ahay su-aalaan ku weydiinaya anugu khawaarij maahi qaalad markaasay tihi caa-isho kaana yusiibunaa dalika fa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa waxay tihi annaga waa nagu dhici jirtay caadada waqtigii nabiga macnaha waxaana la amri jiray inaan soonka soo qallayno salaadana nalama amri jirin daliilkii unbay u sheegtay qofka muuminka daliilka unbaa qanciya daliilka ayaa qanciya daliilkii u sheegay marka taasuna waa daliil cad ee salaada soo qadayme soonkana waa soo qadayne xikmadda ku jirta ilaaha garana laakiin culummadu waxay dhahdeen xikmadda waxaa ka mid ah bil kasta waa ku dhacaa caadada sida badan gabadha marka haddii bil walba uu ku dhaco salaad badanaa tegi maantiina shan salaadood a ku jirta soo qalle haddii la yidhahda dhib badanaa ku jira laakiin soonku sanada dhan waa hal bila bishana hal maruu ku dhaca markaa dhowr maalmood unbaa ka tegaya waa wax fududoo lasoo qallay karo xikmadaasaa ku jirta ilaahay baa garanaya laakiin xukunku waa saas wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed